فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen waliba marka laga reebo habeenka sabtida aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo maanta martigelisay dibadbaxkii ugu xoogganaa oo looga soo horjeedo badda itoobiya loo saxiixay codadka qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay bannaanbaxa ayaa qaybaha hore ee barnaamijka ku maqli doontaan kacdoonno xooggan oo laga dareemayo gobolka owdal iyo isku soo baxyo ballaaran oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan magaalada boorama faahfaahin ayaan idinkaga hennaa isku soo baxyadaas nabadoon ka mid ah nabadoonnada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo si adag oola hadlay muuse biixi isagoona sheegay in soomaalida ay isjeceshahay balse ay siyaasiyiin dana shisheeye u shaqaynaya ay hortaagan yihiin codka nabadoonka ayaad dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed kaahin axmed oo sheegay in dowladda federaalka qudheed ay etoobiya la gashay heshiisye laga qariyey bulshada soomaaliyeed codka wasiirkaasi ayaad maqli doontaan waxaad kaloo barnaamijka dhuuxa ku dhegaysan doontaan mid ka mid ah dhallinyarta soomaaliyeed oo si qoto dheer ooga hadlay gaboodfallada ay dowladda xabashida etoobiya ka geysanaysa soomaaliya iyo qorshaha ay soomaaliya ka doonayso maxay yihiin ujeeddooyinka madaxda dowladda federaalka uga qaybgalayaan dibadbaxyada etoobiya ka dhanka ah maxaa ka jira in ay doonaysa in ay hesho dhallinyaro ay ciidan ka dhigto kadibna etoobiyaanka qudhooda ka barbar dagaalama falanqayn xasaasi ah oo arrimahaasi ku saabsan ayaad qaybaha dhexe ee dhuuxa ku maqli doontaan maleeshiyaadka shiicada ah ee xuutiyiinta oo duqayn la beegsaday markab uu leeyahay maraykanka warbixin ayaan idinkaga hennaa iyo sheekh lagu magacaabo sheekh ibraahim oo ka mid ah culimmada ku nool boorama oo si adag ooga hadlay arrinta la sheegay in etoobiya bad loogu saxiixay codka sheekhaasi ayaad maqli doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan caawa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa soddonka jumaadul aakhira sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka kalena ku beegan kow iyo tobanka bisha koowaad labada kun labaatan iyo afarta waa hagaag dhegaystayaal intaynan u gelin barnaamijkeenna war hadda soo dhacay ayaa tilmaamaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa maqribkii madaafiicul culus ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa la xaqiijiyey in ay ku hoobteen gudaha xerada xalane weli inama soo gaarin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi wixii kasoo kordho oo faahfaahinno ah dhegaystayaasheenna waxay ku dhegaysan doonaan wararkeenna soo aadan لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
aan ku bilowno qodobka barnaamijkeenna ugu horeeyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo maanta martigelisay dibadbaxkii ugu xoogganaa oo looga soo horjeeda badda etoobiya loo saxiixay kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo maanta isku soo bax ballaaran ka dhigay waddooyinka magaalada muqdisho iyadoona la xiray dhammaan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada ayaa sheegay in baddooda aysan iib ahayn goobayan buu aaliya berbere goobka caliyaale gobolka raggiisayle iyo harar gadaasheeda ayadoo geddaas muuqatoon garasha laabnayn in axmaara noo goodiso ammaanka geli weydey gumac iyo rasaastii qoryaha gabanka naafeeya madaafiicda gowdha ah haddii laysku wada gaado dhallinyaradu hadday soo galaan golaha qiiqaaya halbuuluhuna soo wada go'o dhiigu gobaleeyo gumaadka ka dhaca maalintaas geyigu eedaamo gaal iyo islaamkuba hadduu gaar u wada yaabo guyaal iyo guyaal badan hooyadii soo gelgelinaysay wiilka gardaadisa hadday gablan ku afmeerto inaad inaad saylac u soo guurto ood gurato khayraadka oo digayga soomaaliyeed gelin ku ilaafiyato waa geed qaalmiya awr dhalee geliya maankiinna waa gaas biyihii baad noqdee geliya maankiinna waa dooro mar qura gudlatee geliya maankiinna inay dooro inta gudlato caana laga lisa ma laga yaabaa waa maya in laga waxa la yidhaha geed inuu xoolo dhala ma laga yaabaa waa maya geliga geyiga soomaaliyeed in qof intu soo qoya qof soomaaliya ku nool yahay in axmaara qayb ka mida qaadato waxaan leenahay abi axmedoo waa riye riyada ka toosa mahadsantihiin alhamdulillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weyn waxaan si gaara u salaamayaa shacabka soomaaliyeed oo ku nool gobollada waqooyi oo sharafta badan karaamada badan soomaalinimo jecel diiday badda in la iibiyo iyo berrigaba soomaali ha midowdo soomaali ha israacdo waa diidnay baddan in la iibiyo waa diidnay baddan in la iibiyo ani magacay- magacaygu waa malaaq ibraahim alcali waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaa isugu kaayo mid ah gabadha raasaasaan ariga ku raadiyo midda raaskamboyn ariga ku raadi laha jaaladoodan dhahayso mawsuud bihi haddii waxaan rabnaa haddii dhul la iibiyey lagu helayo kursi markaa ka hor etoobiya kursiga lagaaga dhiibo horta soo baroway midda kale mawsuud bihi soomaaliya dadka kala gooyey baad ka mid tahay oo burburka sababay raggii iyaga ahaa iyagoo dhan way ka shallaayeen dhulka soomaaliya ha kaa badbaado dhulka soomaaliya ammaan ha ka helo cimrigaagu wuu dhammaaday waad dhimanaysaa wixii aad aruurin lahaado harana waa haysataa bannaanka mar baan ku leenahay muuse biix cabdi adiga magaca dhallinyarada ummadda soomaaliyeed maanta waxaan iskugu soo bannaanbaxnay ma aha tiim gooni ah waxaa isku soo baxay qalqigii soomaaliyeed ee ku noolaay caasimadda muqdisho waxaan rabnaa inaan fariin u dirno annagoo ah dhallinyarada ummadda soomaaliyeed muuse biixi iyo abiy axmed muuse biixi iyo abiy axmed waxaan leenahnay waad riyoonaysaan riyada ka kaca waad riyoonaysaan hurdada ka kaca abiy axmed wuxuu iloobay halgankii axmed gurey axmed gurey ayuu iloobay wuxuu iloobay seben seben waxaan leenahay maanta waxaa lagu jiraa twenty twenty four waxaan xuraynaynaa dalka soomaaliyeed etoobiya nooma soo bacbac dhigi karto waxaan leenahnay etoobiya ha ku riyaanin soomaaliya shalay meeshay qadiyadda soomaaliya ay ka joogtay iyo casrinimadii ay shalay ka joogtay maantay ka hormarsan tahay maanta waxaan leenahnay shacab dhallinyaro odayaal kalama hareenno
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan tallaabsanaynaa kacdoonno xooggan oo laga dareemayo gobolka owdal iyo isku soo baxyo ballaaran oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan magaalada boorama boqolaal dad ah oo iskugu soo baxay waddooyinka magaalada boorama ayaa si caro leh ooga hadlay in bad ay soomaali leedahay loo gacangeliyo dowladda nasaarada ah ee ethoobiya
halkaas ku kala keenay dareenkaygaannu ka hadlaynaa aqbali mayno yeelina mayno in la qaato dhulkayga waxa weeyaan dee da- muuse biixiyow waad iska hadashay waad iska hadashay axmaarada iyo waxaanad sheegaysaa wadatana wax allo waxay yeeli karaan baddaas kama qaadi karaan laba- labaatan baad sheegtee mitir mitir nus baloor kama qaadi karaan nus baloor wallaahi haddaan baddaa ka ogolaanno haddaynu baddaa ka ogolaanno booramaa laynoogu imanno booramaa laynaga qaado wallaahi alcadiim waa nin fadhigaa fadhi uga noqdo odayaal dhallinyaray odayaal waxbaa ka sugina odayaal yaa waxba laga sugin innagaa maanta dhulkan ka shaqayno ka talinayna lasoo arrintaa diyaar ma nihin badayna inaan ilaashano soo diyaar ma nihin badayna inaan ku dhimanno soo diyaar ma nihin soo badayna inaan ku dhimanno inaan diyaar ma nihin ka soomaali laga soo dego nin walba qabiil buu leeyahay dawladna la wada yeelan karaa laakiin bil lama wada yeelan karo ninka ugu sinaan mayno arrintiis sariintiisa dekada berberiga waxay noqonaysaa goob ganacsi waxay noqonaysaa dekad caalamiya idinkana waxaan keenayaa xeryo ciidama ka dhigaya wax caqliga gala maaha muusaan kelmadu sheegayaa meelaha samaroo degan yahay iyo badahooda kama batali karo haddii iska yidhi weeyaan haddaanu nahay dhallinyarta kala guursi annaga manda ayaga annagana waxna weydiin awal haddaanaan jiifna annagu maanta ma jiifno annagu annagoo soomaali arkayna lagama yaabo in annaga xabashina gumaysato annaga in xabashi dalka u hadho lagama yaabo muuse hadday intiinu kaa ogolaatay gadabiisi waa mid gadabiisi waa guud muuse lagama yaabo marnaba inaad dalkaagu beec noqdo inaad dalkayga la gato annagaa dalkayga ilaahay subxaana watacaala maadu sugnaatay marka labaadna waxaan doonayaa inaan madaxdii shacabkii magaalada boorme ee guud ahaantood ka qayb qaatay in maanta isku soobaxan uu dhaco aana fariinta u diraya waxa weeyaan waa kuwa xukuumadda lagu matala oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradu laba bilood ka hor fariin waxaa noo dirayeen ah etoobiya oo dhul ay karaysta ma rabto ee badan yeelatay rabtaa maanta waxay taagan tahay inay keenaan maxaa iyagii ay dilaaliin ka noqdaan qaarkood qaarkoodna ay ka aamusaan adeerada waxaa leeyahay markeedaa saxsantihiin markeedaa saqaldantihiin tana maanta dhici mayso weligeed bayna dhacay waxaan leeahay ninkaa mid orana madaxweynaha ee dalka loo dhaariyey ee kitaabka qur-aanka lagu dhaariyey dalkii iyo diintii iyo dadka loo khiyaamay waxaa nasiib darraa intuu warbaahinta etoobiya soo fadhiistay halka idhaahdo baddii baan bixiyey bad uga xoof leeyahay ma aha sokor iyo tufalla mismise ma aha wax iibsan kara ma aha ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay ummadda reer awdal dhulkiina inagaa leh dhaxalkooyna inagaa leh maanta taariikhda inuu albaabiye taariikh adleedahay ma jirto waxa keliya ku faanna waa siilac siilacda dhulka inagaa lahayn meegaa lahaa ummadda soomaaliyeedna way wada difaacayaan taa way wada joogaan nagoo wada aragnay inagu dhulkeena waan difaacaynas walaalwada ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag nabaddoon ka mid ah nabaddoonnada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo si adag oola hadlay muuse biixi isagoona sheegay in soomaalida ay isjecel yihiin balse ay siyaasiyiin dana shisheeye u shaqaynaya ay hortaagan yihiin nabaddoonka oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay bannaanbaxa maanta ka dhacay muqdisho ayaa yidhi sida tan haddii aanu nahay dadka reer somalilan ama gobollada waqooyi waannu joognaa muqdisho xaggaanna waannu joognaa waxaan ku weyddiinayaa muuse dhulka iyo aqoonsiga iyo maa horreeya muuse waxaannu kugu naqaannay dadcun ee dadcun kugumaanaan aqoon balse waxaan ballan kuugu qaaday haddii xabashi waddankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso hargayso qofka ugu horreeyo ka taagaan noqon doona muusow haddii ay siyaasiyiinta ama dadka reer somalilan ay kugu daawadeen waddanka burburkiisa iyo baabbi'iisa annagaa lexla jecelo kale annagaa doonaynaa waxaannu doonaynaa oo aannu ka dagaalami doonnaa oo aannu dhiig iyaga u qubi doonnaa inaanan taaka ka mida badda soomaaliyeed aan etoobiyaan loo xalaalay waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oo aan arkaa ra- shacabka muqdisho oo cadceedda u taagan oo darayn muujinaya jacaylka ay waddankooda u qabaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadku isma nabca siyaasi dana gaaralaad ummadda hor taagan
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad maqlaysaan oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed kaahin axmed oo sheegay in dowladda federaalka qudheeda ee etoobiya la gashay heshiisya laga qariyey bulshada soomaaliyeed maxamed kaahin oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa eedeemo culus u jeediyey dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud da soomaaliya waxay ka hadlaysaa heshiiskan soomaaliya iyo somalilan iyo etoobiya ay wada galeen golaha baarlamaanka ee soomaaliya wasiirka gaashaandhigay soomaaliya oo heshiis la soo galay dalka etoobiya oo uu kula soo galay arrimaha inay ka wada iska kaashanayaan badda iyo dhulka intaba heshiiskaas cabdulqaadir maxamed nuur oo maanta baarlamaanku arrinkaa ka hadlayo heshiiskan oo qarshoodi ka ahaa ummadda soomaalida waxaa arrintan soomaaliya ay imika ka caddaynaysaan oo ay leedahay heshiiskan somalilan bad iyo dhul meel walba somalilan waxaa la yidhaahdaa ma jire eh waa dal soomaaliya ka tirsan dowladda soomaaliyana ay xukunto
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal falanqeyn ayaa inagu soo maqan balse aan ka hormarinno mid ka mid ah dhalinyarta soomaaliyeed oo si qoto dheer oga hadlay gabodfallada ay dowladda xabashida ethoobiya ka geysanaysa soomaaliya iyo qorshaha ay soomaalida ka doonayso isagoona runta ka sheegay sida ay madaxda dowladda federaalka u dagahayaan shacabka soomaaliyeed ciidamada itoobiya ee gobolka geda jooga ayaa kufsaday gabdha soomaaliyeed oo halkaa ku noolaa xogta aan helayay waxa ay sheegaysaa gobolka geda askarta joogta ee itoobiyaanka inay gabdho soomaaliyeed kufsadeen gabdhihii markaa ay kufsadeen waalidiintoodii ayaa arrintii ka qayliyey deedna maamulkii magaalada sida aan xogta ku helayo arrintaas waxay isku dayeen inay daahaan oo waalidka lacag la siiyo si aanay xogtaasi bannaanka ugu bixin wax sheegaya maad maqashay waa maya xogtu waa daahan tahay arrintaas baadna haysataa waxa ay hadda ka joogaan gobollo badan gobolka gaday joogaan baay iyo boqol ay joogaan waxa ay joogaan hiiraan gobollo kale inay joogaanna way dhici kartaa goobaha ay ka joogaanna waa goobaha ugu muhiimsan caasimadaha goobaha halbowlayaasha ayay ka joogaan magaalooyinka ugu istiraatiijisan ayayna ka joogaan dadka noocaasa ayaan la colaysanaha oo la dagaashanahay ee lama dagaashaninba dad bannaanka naga ah lama dagaash kubanaan askari baa gudaha ugu jirta keliya waxaa nugu filan ciidankaas gudaha jooga in heegan la geliyo kuwo kale lagu soo daro layidhaah halkiina howlgalka ka bilaaba taasaaba nugu filanba dulliga ay nugu hayaan oo bulshada soomaaliyeed ee meelaha ay joogaan ay ku hayaan magaalada waxaa la yidhaha luuq maabkeeda waad aragtaa webi ayaa sidaa ugu wareegsan waa magaalo istiraatiiji ah waa dhulbeereed waa magaalo qurux badan magaaladan buundadaasaa marta oo looga soo galaa loogana baxaa buundada geeskaasna iyagaa ka jooga geeskanna wax kaloo jooga ma laha soomaalina ma joogto cid kalena ma joogto magaalada marka la gelayo dadka waxa ay marsiiyaan rafaad aad u badan waxa ay geliyaan xaalad xun baaritaan bay marsiiyaan waxaa loo baaraa xuduud aadan lahayn adoo ka degaya camal ama galaya ayaa lagu baaraya waa hadda magaalo soomaaliyeed dadka noocaas ayaa gudaha noogu jira madaxweynehenu meel kasta wuxuu la taagan yahay aan isdifaacno aan isdifaacno waanu lagu soo xadgudb waa sax waana lagu soo xadgudbay laakiin kuwan gudaha ku jira waa in laga bilaaba arrinta inna laga saaro madaxweyne shalay shir baad qabatay gaashaandhigaad tagtay shir weyn ayaad qabatay waxaa isugu wacday saraakiisha ugu waaweynaa ninka aad la colaysan tahana isaguna shir buu qabtay adis ababana shir baa ka dhacay muqdishona shir baa ka dhacay shalay sawirkan aad arkaysaan baa kulminaya ayagu safka hore waxa ay soo fariisiiyeen ciidamadii ay ugu talagaleen badda ciidankoodii badda ay ugu talagaleen ayay safka hore keeneen waa aragtaan si ugu diyaargaraysan yihiin tilaabta ay rabaan iyagu inay qaadaan innagana gudahay noogu jiraan gobolladeennii bay joogaan caasimadihii gobolladii joogaan meelihii ugu muhiimsanaay bay joogaan ninka aan la dagaashannahay nin cadowgeenna maba ahanba waa nin noo dhow oo dariskeenna oo aan walaal ka dhiganay waxaa lagu leeyahay safaaradooda madaxtooyadu ku taalla qof noocaas ahaa baan la colaysana madaxdeennuna had iyo jeer waxay noo sheegayaan inaan isdifaacno waxa naloo sheegaya maa been ah oo aysan waxba ka jirin oo dadkan shacabka iyo dhallinyaradanba la rabaa in inta hiyigooda la kiciyo danakanoo la leeyahay la hoosgeliyo mise habarta ayaa halkaa dhigtay anugu waa fahmi la-ah kow markii arrintani ay bilaabatay soomaaliya waxay u wacatay safiirkoodii safiirkii soomaaliya etoobiya ka fidhiyaa loo wacay waa uu yimi lama dhihin etoobiya midkaaga la bax maadaama kenya aan la soo baxnay dhowr maalin kadib shan maalin kadib iskiis buu u baxay ma isagaa isku xishooday mise safar kalu u baxay garan wayne waxaa kaaga sii daran madaxweynuhu markuu uu isku wacay safaaradihii waddanka joogay madax qunsulladoodii saf- yacni safiiradooda markuu isku wacay wuu dhex fadhiyaaba ninkii dhammaan laga ashtakoonayay waaba uu noo dhex fadhiyaa heerkaas baan maraynaa arrintu marka ma arrin aanan ogeyn baa socota oo wax humaag baa inta nala tusiyey baa waxaa la yidhi sidaa u boodbooda u banaanbaxa u qeylqeelya kadibna gadaal baa wax ka soconaya aanan ogeyn oo ay madaxda etoobiya madaxda soomaaliya isla og yihiin si wada jir ah baa jirta dee sida lagu yaqaana siyaasadda waa munaafaqada siyaasadda sida amogta sida lagu yaqaan maa jirta mise madaxda waxay ka tahay siyaasad xumo mise way cabsanayaan oo fulanimay ka tahay intaabaan garan laana madaxweynaha soomaaliya markuu aadayey elitria markuu aadayay ma marin hawada etoobiya waa uu ka leexday xagguu maray yacni halkii uu hawada etoobiya korkeeda mari lahaa badda cas buu xaggaa ka maray jabuuti buu geeskaa ka maray luuqaasuu ka dusay xuduudda yacni elitria etoobiya iyo soomaaliya iyo ki- eh, maalkan la yidhahdo jabuuti meelahaas luuqaas ayuu ka baxay sidaas baa dhacday halkaas buu ka baxay waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu ka baqay dee in ilan waa la ogaanayaa diyaaradan hawada ay marayso waa la canshuuraya nambarkeeda la ogyahay cidda saaran baa la ogyahay in la soo rido oo halkaa qalqal kale uu ka dhaco in madaxweynuhu ka baqay waa wax dhici kara madaxweyne adoo cabsidaas kugu jirto oo etoobiya hawadeedii aad mari jirtay ka leexsaday ka waran shacabka soomaaliyeed ee ay kufsanayaan gabdhahooda oo ay odayaashooda bahdilayaan oo ay dilayaan xaaladaas bay ku jiraan dadkeenni gudahay noogu jiraan madaxweyne in aan dalka difaacano oo aan dibadda ka difaacano waxaa ka horaysa kuwa nagu jira inaan naga saarto kuwan gudaha noogu jira inaad naga saarto ayaa ka horaysa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan falanqayn aan diiradda ku saari doonno maxay yihiin ujeedooyinka madaxda dowladda federaalka uga qaybgalayaan dibadbaxyada itoobiyaanka ka dhanka ah maxaa ka jira in ay doonayso in ay hesho dhalinyaro ay ciidan ka dhigto kadibna itoobiyaanka qudhooda ka barbar dagaalama su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya oo falanqeynaya waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali
xaqiiqdii ee qorshaha etoobiya lagu siiyey qayb ka mid a badda soomaaliya oo uu saxeexay madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan muuse biixi cabdi waxa ay midaysay ee dareenka dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee doonaya in dalkooda uu xor ahaado islamarkaasina uu ka madax bannaanaado shisheeyaha gobonimona ay ku noolaadaan ha yeeshee waxaa xusid mudan in ay ku oohin darsadeen nimanka siyaasiyiinta ah iyo maamulada siyaasiyiinta ah ee iyagu awalba shisheeyaha wada shaqaynta lalahaa kuwa oo aan ognahay qaar badan oo iyaga kamid in shisheeyuhu uu soo bari gantaalay oo meesha uu keenay gaar ahaan etoobiya ay keentay oo ay u olo oleysay in ay xilal ka qabtaan qaarna shisheeye kale ee meesha uu keensaday iminka mudaharad baa ka dhacay ee magaalada muqdisho een maamulka muqdisho ka jira ee dowladda federaalka ah markii uu arkay dareenka bulshada iyo halka ay u jihaysan yihiin ayuu ee, mudaaharaadka ku lug darsaday wuxuuna go-aansaday in asigu uu hogaamiyo amaba uu horboodo bulshaduna halka ay joogto kol haddaanay ka helin een, cid horseed u noqota oo dhabaha saxda ama xaqiiqada u sheegta sharqollada loo maleegayana ka hor istaagta ama u tilmaanta waxay u badan yihiin inay ku dhacaan ee dabinada ay maleegayaan kuwa ayaga lidka ku ah islamarkaasina iska dhigaya inay la jiraan oo kaajiro kula jira ah magaalada muqdisho een, idaacado badan oo sodomeeyo gaarayaa ku yaala kumana jirto hal idaacad oo xaqiiqada ka warrami karta ma joogo hal weriye oo xaqiiqada sheegi kara ma jirto hal idaacad oo sii daysa codadka xarakada shabaab almujaahidiin oo dalka soomaaliya ka jihada oo dadka iyadu een, looga bartay inay runta u sheegto cadowgoodana ay xasuusiso sidaa aawadeed waxaa sahlan in ummadda la jahwareeri karo oo majaraha ay u qaban karaan ee, siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ee dowladda federaalka ah madaxda ka ah waxaan xusid mudan ee sideedaba nimanka dimuqraadiyadda ku shaqaysta ee waxay yaqaanaan habka dadka loo dhagro ama mashaariicda socota looga qayb noqdo si hadhowto ee loogu leexiyo meesha la doono marka waxay aaminsan yihiin daarta socda inaad israacisa mooye haddaad dhanku ka yimiday baan aadayaa tiraahdaa dee ee, sidii dogobyadii amaba gedihii uu soo rujiyey oo kale ayuu ku dabarogayaa marka kolkii dadku banaanbaxyada bilaabeen haddii ay ka hor yimaadaan oo ay yidhahdaan niman yow anagu etoobiyaan la safannahay saaxiib baanu nahay een, arrinkaana macquul man hadday yidhahdaan waxaa dhici lahayd in isla markiiba xafiisyadooda iyo xarumahooda ee, lagu qamaamo taasoo keeni karta in maamulku uu qalqalo waxyeello weyn ay gaarto een, aakhirkana ayba dhici karto in xididada loo siibo sidaa awgeed si uu maamulku isu badbaadiyo marka hore geestiisa ayuu ka bilaabay ee, ololaha ee, banaanbaxyada ka dhanka ah etoobiya ee, geestiisa ayuu ka bilaabay inuu warbaahinta ka hadlo oo qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ay hadlaan oo ay yidhahdaan arrinkaani macquul maahan etoobiya baddeena qaadanaysa ee, wax loo dulqaadan karaya ma ahan ummadda soomaaliyeed ha kacdo ha dhiidhiso ayay ee, geestooda ka yidhaahdeen marka qorshayaasha waxaa ka mid ah in dadka maangaabka ah la isugu muujiyo in madaxdan iminka joogta iyo maamulka jiraaba ay yihiin wadaniyiin dhab ah ee maamulka uu ka shaqaynayo ee danaha ummadda soomaaliyeed iyadoo aan ognahay etoobiya iska daa in yar oo bad ah oo loo saxiixaye in dalka intiisa badan ay haysato oo dowladda federaalka qudheeduna ay leedahay waa in aad ina ilaalisaan oo aad naga ilaalisaan dad soomaaliyeed oo dalka ee qaybtooda kale saxiixa dowladda federaalka ah ayay ku joogtaa een etoobiya ciidamadoodu waxa ay joogaan gobolada dalka soomaaliya qaybo badan oo kamid a waxay haystaan gobolka gedo magaalooyinkiisa waaweyn waxay haystaan gobolka bay dhammaan magaalooyinkiisa waaweyn waxay haystaan gobolka bakool magaalooyin waaweyn oo kamid oo ay kamid yihiin xudur iyo waajid ay kamid yihiin waxay haystaan gobolka hiiraan magaalooyin kamida sida halgan iyo beledweyne iyo maxaas safaaradda etoobiya muqdisho ayay ku dhex taallaa si gooniya madaxtooyada ay ku dhex taallaa safiirka etoobiya halkaasaa lagu ilaalinaya maalmo dhoweed waxaa lalahaa wuu cararay been bay noqotay adisababuu tegay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayuu wuxuu u geeyey xogta muqdisho ka jirta isla markiibana waa soo laabtay waxaa la arkaya xasan sheikh oo dhoola cadaynaya oo salaamaya halkaasaa lagu ilaalinaya oo dowladda federaalka ayaa kor ka ilaalinaysa ma ogola dadka soomaaliyeed ee mudaaharadada dhigaya ee muqdisho joogaa in ay dhagax ku tuuraan safaaradda etoobiya iska daa in ay weeraraan dhismaha xalna oo shisheeye cadaan iyo madoole uu joogo ayay etoobiyaanku fadhiyaan saraakiisha ciidamada shisheeye ee go-aamada gaaraysa ee ilaalinaysa madaxda dowladda federaalka ah iyo xarumaha muhiimka ah ayaa etoobiyaanku ay ka mid yihiin geesta kale etoobiya qudheedu ma rabto in maanta dowladda federaalka ah si muuqata ay ula safata iyada sababt maxay tahay waxaa jira kacdoon ay bilaabeen dadka soomaaliyeed haddii marka maamuladaanu ay yidhaahdaan iminka anagu etoobiyaan la safannahay oo waanu ka soo horjeednaa dadka etoobiya ku mudaaharaadaya ama xabada ay ku ridaan isla markii maamulka ayaa burburaya ayada ayaana geesteeda kasoo dhistay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maamul goboleed kasta iyo dowladda federaalka ah juhdiga ugu badan waxaa ku bixisay etoobiya qarashka ugu badana reer galbeedkaa ku bixiyey dhammaan dad etoobiya soo taskiyeysay oo iyadu ay keensatay ayaa meesha jooga marka laga soo tago madaxda reer galbeedku keeneen oo dhalashada reer yurub iyo maraykanka heesta oo iyaga qudhooda laga soo gaday lagana soo dhaadhiciyay siyaasadda etoobiya haddii ay hor imaanayaan loo sheegay inaanay suuragal ahayn inay soomaaliya ay wax ka noqdaan soona ogolaaday arrinkaas maxaa dhacaya marka haddii aan maamuladani aysan ku lug darsan mudaaharaadka oo aysan oohimbeenaad la imaanin oo aanay inta isbihambihiyaan oo maaragtay murug uurka jirin iska keenaan aanay dhihin etoobiya gardarro nagu haysa oo dalkeena kusoo xadgudubtay oo baddeena qaadanaysa waana inaan ka dhidhin haddaysan dhihin maxaa dhacaya shacabku hadday kacdoomaan sidaan ognahay caalamka marar badanna ka dhacday dad baa kasoo dhex baxay waxaa kaloo xusud mudan in ay joogto xarakada shabaab almujaahidiin oo dalka soomaaliya ka jihaada lana dirirta shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya haddii marka shacabku ay kacdoomaan ee kacdoonkaas aan la hogaamin waxaa laga baqayaa in isku xiran uu dhaco labada dhinac sida aawadeed waa in la sameeyo wax arrimaha looga hortegayo waxaa tusaale u ah markii heshiiskan la saxiixay oo muuse biixi iyo abiy axmed ay saxiixdeen oo abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya lagu wareejiyey qayb ka mid a badda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka inuu hadlay oo uu yidhi waad maqlayseen warkii kasoo yeeray xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaan afhayeenkeeda shaqcaldheere arrintaana xilligii maxaakiimta oo kale oo etoobiya lala diri jiro oo kale ayay noqonaysaa xarakada shabaab almujaahidiina garab ayay helaysaa oo dadka diinta ehelka u ah iyo kuwa wadaniyiinta intuba xaggeeday marayaan geesta kale etoobiya xilligan waxay wadaa ra'yi aruurin siddeed iyo toban sano kadib oo ciidamada duulaan ay ku joogaan soomaaliya waxay baaraysaa marka laga soo taga xarakada shabaab almujaahidiin in ay jirto cid dhiidhi karta oo soomaali ah oo qori qaadi karta oo xabad ku ridi karta iyo in kale siyaasiyiinta qudhooda hadaladooda waa kuwo diiwaan gashan nin waliba oo hadlaya wuxuu iska ilaalinayaa hadallo talax tag ah waxa ay ku hadlayaan warar kooban oo aad is leedahay gebigood marka la eego arma laga soo hubiyey oo ay fasax usoo qaateen oo yidhaahdeen war intaanaan ku hadlaynaa shacabkii aan hortegaynaa kacdoonka ayaa idinka soo horjeeday intaan halaynoo ogolaado haddii kale arrinta maanta taagan wax ka daran baa dhacaya hadaladooda waa hadallo dabacsan oo siyaasadeed oo qabow kuma jiraan hadallo aad u kulul oo ay ku leeyihiin safaaradda etoobiya ee muqdisho hanaga tagto etoobiya xiriirkan u jaraynaa etoobiya waa la diriraynaa xabadan ku ridaynaa nin dhihi kale iskabadaa warkiis ma jiro xaqiiqdu waxay tahay marka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaa la leeyahay ma diidana in etoobiya bad la siiyo waxaa jira qorshe la isku ogaa oo reer galbeedka iyo yuhuuddu ay xataa qeyb ka yihiin iyo imaaraadka kaas oo laba weji lahaa oo midka koowaad uu ahaa in is-afgarad heshiiska lagu saxiixo kan labaadna asiga qudhiisa uu saxiixo muqdishona uu ka dhaco laakiinse muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo mid walba culays siyaasadeed heesto ayaa arrinta afduubay oo heshiiska durbal la booday xilli aan waqtigii loo ballamay la gaarin warkaas waxaa qoraal ahaan u sheegay oo internetka soo geliyey ee ergeygii hore dowladda federaalk u fadhiyay dalka maraykanka ninka la yidhaha abubakar armaan dib haddaan ugu noqono siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalka arrimaha aan hal bacad lagu lisay ka dhigaya ee sheegashada xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ee ah inuu wadani yahay waxaa ka mid ah in uu marar kala duwan ku celceliyey in dhulalka soomaaliyeed ee etoobiya iyo kenya ay heestaan iyo dadka ku nooluba ay dalalkaas ka tirsan yihiin oo tusaale dhulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato ay kenya leedahay soomaalida halka ku dhaqani kenyaati ay tahay soomaalida etoobiya ay gumaystay soomaali galbeedna ay etoobiyaan yihiin dhulka soomaali galbeedna uu ka mid yahay etoobiya waxaan la socon inuu yahay madaxweynuhu horreeyey ee soomaaliyeed ee inta duula tago magaalada jigjiga ee gumaysiga ku jirta ee inta halkaa ka hadlay aad u weeraray nimankii markaa kasoo horjeeday etoobiya ee la dagaalamayay islamarkaasina sheegay in uu horumar gaaray dhulka soomaali galbeed etoobiyana uu ka mid yahay sidaasna in loogu hambaliyeeyay ay tahay waxau dadka soomaalida ku dhaqan soomaali galbeed ee etoobiya haysato iyo kuwa kenya haysato ee n f d ku dhaqan uu marar kala duwan la meel dhigay soomaalida ku dhaqan maraykanka iyo reer yurub lamidna ma noqon karaan maxaa yeele soomaalida reer galbeedka joogtaahe waa dad tahriibay oo ayagoo shaqadoon oo qaxooti ah wadamadaa tegay dadkaana waa dad la qabsaday oo dhulkoodii iyo ayagaba la isku heesto oo gumaysi lagu heesto ninka caqlile marka waa gara karaa maanta in iyadoo etoobiya caloosheena ku jirto oo dalka haysato oo gabdhihii ku kufsanayso oo maaragtay jidadka u xidhan yihiin oo guryo dad shacaboo soomaaliyeed ay leeyihiin degan oo beero degan oo kiniisada ku dhex leh in la yidhaahdo etoobiya ayaa bad naga qaadanaysa wax tallaaba oo kuwan gumaysiga ee dalka ku hayo beriga jooga ee laga qaadayna aysan jirin qofkii caqli leh ama dhugtiisu ay fayowdahay runtii wuu gara karaa siyaasiyiinta soomaaliya jooga ee maamulada kala duwan madaxda ka ahna xaqiiqada dhabtaa waxay tahay markaan afcaashooda eegnay iyo ficiladooda markaanu eegnay iyo siday etoobiya ula safayaen markaanu eegnay waxay xaqiijinayaan danaha etoobiya gebigood waxaana daliil u ah ciidamadooda ayaa etoobiyaanka ka barbar dagaalamaya meel allaala meeshay caawi doonaan bay geynayaan waxaad ogtihiin in muqdisho iyo garowe intaba laga qabtay rag soomaaliyeed oo ayagoo garbaduuban ee diyaarada la saaray ee la geeyey ee adisababa la geeyey ayadoo sidaasa haddana maamulka qudhiisu asiga ayaa isqayaamaya oo baarlamaanku waxay leeyihin waa nala qayaamo oo maxaa dhacay waxay leeyihin heshiisyaa jira xukuumadda etoobiya lala galay baarlamaankana lama horkeeni hanala horkeeno in la horkeeno lama doonayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ama wasiirada ayaa isla og waxyaabaha caddaynta u ah oo muujinaya in siyaasiyiintan iyo maamuladani ay etoobiya difaacayaan hadalkan isla tooxayaana uu afka baarkiisa yahay waxaa ka mid ah in dadka shacabka ee ku dhaqan magaalooyinka etoobiyaanka jooga qof ka mida aanu ka hor imaan karin qorshaha ciidamada etoobiya hadda maalin dhow magaalada halgan ee gobolka hiiraan waxaa la ii sheegay in odayaal ku dhaqan ay ka hor yimaadeen qorshe ciidamada etoobiya ay ku gulayeen dhirta waxay yidhahdeen adinku dhulka iskama lidina dhirta ha ee naga jarinina waxay yidhahdeen arrinkaas waxaan u celinaynaa taliskeenna sare iyo dowladdeennaanu la xiriireynaa annagaana kasoo jawaabayna murankii odayaasha iyo saraakiisha etoobiyaanka waxaa kusoo baxay guddoomiyaha halgan ugu magacaaban ee dowladda federaalka ah wuxuu yidhi warka odayaashani sheegayaan ma aha mid loo dhan yahay ama aanu la qabno kumana taageersanin arrimihiinana idinka ayaa u madax bannaan halkaa waxaa ka dhacday in guddoomiyihii iyo mid odayaasha kamid a ay isfeeraan ugu dambeyntii mudaaharadii muqdisho ka bilowday oo markii shacabku iskooda ay u bilaabeen dowladda federaalka ah ay hogaanka u qabatay waxaa la leeyahay waxay ku doonaysaa in dhallinyarada qiirootay ay uga faa'iidaysato oo ay ciidamo ka dhigato ayadoo odhanaysa wadaniyiin baa tihiin dad fiican baa tihiin etoobiya ayaa la diriraysaan wadanka ayaa idiin baahan hadallada in lagu soo xerogeliyo dhallinyarada durbadiibana waxaa bilaabatay baa laleeyahay diiwaangelinta oo wasiirka arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo saraakiil kale ayaa liisas iyo diiwaano la soo baxay oo dhallinyaro ayaa la diiwaan gelinayaa dhallinyarada oo qaarkood ay yihiin kuwa jaamacadaha ka baxay qaarkoodna yihiin kuwa dugsiga sare ka baxay waxaa la doonayaa aqalka in etoobiyaanka carrituur looga dhigo oo iyaga ay la shaqeeyaan oo iyaga ay ka barbar dagaalamaan oo ay ka qayb qaataan mashruuca la yidhahdo la dagaalanka argagixisada oo macnaheedu yahay in laga hor yimaado wixii diin ku dhaqmaya dimuqraadiyaddana kor loo qaado danaha shisheeyana laga shaqeeyo wax hadda soo bilowday ma ahan runtii in dhallinyaro la marin habaabiyo oo aqarkana ciidamo laga dhigo horey waxaanu la soconaa sanadkii laba kun koo iyo tobankii markii dalka abaartu ay ku dhufatay in turkigu uu muqdisho soo gaaray oo madaxweynaha turkiga oo xilligaa ra-iisul wasaare ahaa rajab dayib ordigan uu muqdisho yimiday soomaaliya garab taagannaha yidhi xoogaa raashina meelaha qaar uu ka bixiyey dhallinyarada soomaaliyeedna yidhi waxbarashaan u furaya kii waxaanu la soconay in dhalinyaro aad u tiro badan loo qaado dalka turkiga oo la yiri waxbarasha ayaa loo qaadayaa dhalinyarada waxay u badnaayeen dhalinyaradii iskuulaadka muqdisho ku yaala ka qalin jibiyay dugsiyada sare qaarkood jaamacadaha muqdisho ee wax ka dhigteen turkiga ayaanu jaamacado kale usii aadayna hay yiraahdeen markii halkaa la geeyey oo dhalinyarada la geeyana waxaa la yidhi ciidan baa laydinka dhigayaa ciidamadii la yihahdo gorgor oo kuwa dowladda federaalka ka mid ah halkaa ayaa lagu aasaasay waxaa lagu aasaasay dhalinyaradii la yiri waxbarasho ayaa laydin wadaya sanadkii laba kun sagaaliyo tobankii dhalinyaro badan oo shaqalaan muqdisho ku haysa ayaa la diiwaan gelshay waxaa la yiri dowladda qadara ciidan qaadanaysa oo dalkeeda doonaysa inay ku qabato cayaaraha adduunka cayaarahaas adduunkaad waadiyahaysaan oo bariis bay idinka dhiganaysaa ugu yaraantiina nin kastoo idin ka mid ah qadar waxay siinaysaa lacag gaaraysa saddex kun oo doolar bishii dhallinyaradii sidaa lagu sarayay badankood waxaa laga dejiyey dalka eritrea halka ayaa lagu soo tababaray qaarna baar dheere ayaa laga dejiyey oo anigaaba wareystay oo la kulmaya hadda ka hor ayagoo kasoo goostay xeryihii la geeyey waxay ugu yidhaahdeen sida aan isu lahayn qatar baa tegaysaan waxaan aragnay diyaaraddii oo fadhida ee garoonka magaalada baar dheer oo ka mid a meelaha etoobiyaanku ay joogaan dhalinyaradii eritrea la geeyey ku dhawaad shan sano markii halkaa joogeen waxaanu la soconaa in la keenay dalka taleefano loo diiday ehloodeeda aan la tusin dabadeedna shabeellaha dhexe iyo galguduud dagaal laga gelshay xarakada shabaab ulmujaahidiina in badanoo kamid a ku laysay hubka ay wateenna halkaa looga furtay qaar kale oo kumanaanana way baxsadeen oo gobollada dalka iyo wadamada deriska ayay u kala carareen qaarna weli waa askar dhalinyarada iminka qiiraysan waxaa la doonayaa marka in dariiqii dhalinyarada hore la marsiiyey ayagana la marsiiyo sidaa awadeed dadka dhalinyarada ah ee soomaaliyeed iyo waalidiintood iyo guud ahaan ummadda waxaa la gudban inay feejignaadaan waxaana leenahay dadkeena xaqa iyo baadilka allah ha kala fahansiiyo tubta saxana allah ku dhigo wixii shar u wadana allah ka qabto waad mahadsantahay cabdulaahi soomaali
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay maleeshiyaadka shiicada ah ee xuuthiyiinta oo duqayn la beegsaday markab uu leeyahay maraykanka waxaa warbixintan ku eegaya waryaheenna cabdifataax faarax diiriye
waad mahadsantahay weriye muxsin maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ayaa mar kale weerar duqeyna la beegsatay markab uu leeyahay maraykanka kaasoo ku sugnaa xeebaha badda cas kooxda xuutiyiinta ee xiriirka la leh xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa weli xeebaha badda cas ka wada duqeymo lala beegsanaya maraakiibta u raran kayaanka sahyuuniga ee yuhuudda iyo kuwa maraykanka ee horboodaya isbahaysiga kooxda ka dhanka ah ee ku dhawaaqday xukuumadda washington dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay afhayeenka ciidanka kooxda xuutiyiinta yemen ee xiriirka la leh xukuumadda shiicada ee iiraan jenaraal yaxya sariic ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn ballaaran oo ay la beegsadeen markab dagaal oo ay milatariga maraykanku leeyihiin oo gelbinayay maraakiib ganacsi oo kusii jeeday tekadaha dhulka la haysto ee falastiin ee yuhuuddu xoogga ku haystaan afhayeenka ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu weerarkaasi ahaa kii ugu baaxadda weynaa tan iyo markii ay milatariga xuutiyiintu bilaabeen howlgallada ay ka wadaan badda cas iyo tan carbeed dhanka kale taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ee santicom oo ka hadlay duqeymahaasi ayaa xaqiijiyey inuu weerarkaasi ahaa mid culus oo bilowday xalay abbaara sagaalkii iyo qadar shan iyo toban daqiiqo oo xilliga yeman ah ciidanka badda ee maraykanka iyo kuwa u k royal navy oo ku sugnaa badda cas waxay si wada jir ah ugu sheegeen inay fashiliyeen duqeymihii xooganaa ee uga yimid kooxda xuutiyiinta ee xiriirka la leh shiicada iiraan waa siday hadalka u dhigeen dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa baahiyey muuqaal wax ka yar daqiiqad soconaya oo ay ku soo bandhigayaan gantaal culus oo ay la beegsadeen markab uu leeyahay maraykanka oo ku sugnaa xeebaha badda cas gantaalka ayaa haleelay markabka waxaana la arkayay holac iyo qiiq ka baxaya markabka weyn ee uu leeyahay maraykanka islamarkaana qeybta ka ah maraakiibta dagaal ay ka qayb qaadanaya howlgalka ka dhanka ah xuutiyiinta ee ka socda xeebaha badda cas muxsin oo ugu dambeyntii maraykanka ayaa aada uga walaacsan howlgallada lagu beegsanayo maraakiibta u raran yuhuudda xaaqidiinta ee gumaadka ku haya walaalaheena falastiin
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan sheekh lagu magacaabo sheekh ibraahim oo ka mid ah culimmada ku nool boorama oo si adag oga hadlay heshiiska la sheegay in etoobiya bad loogu saxiixay ayaa yidhi sida tan
waddankeennu waa waddan qaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhigay nicmo aanan meelo badan oo caalamka ka mid a aanu ilaahay dhigin macdan baa taal batrool baa yaalla sarwa- sarawaadkii xayawaanigii baa yaalla beerihii wax walba waa maaragtaa waa nicmat ulfashuuq waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu nicmaystay laakiinse yaanu haynaa tolow ma garanayna ciddaanu hayno inaan bixinno taa ka ka mida in mujtamaca ku nool ay isku waafaqaan inay bixiyaan baa dembi mujtamaca ku nool ee maanta xayiga ah ee dul socda inay taa ka dhulkaa ka mida ay bixiyaan oo cid kale siiyaan ama ha ka kireeyaan ama ha ka iibiyaan ama si kale ha u siiyaana taa ka ka mida inay bixiyaan waa dembi wey muxuu ku yahay dembi wuxuu dembi ku yahay adigu waad maraysaa jiilal baa ku dhaxlaya adigu maantaad ku nooshahay gadaashaada tafiirtaada iyo tafiiro kale ku noolaan doona oo xaq ilaahay u siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan u dooro uu ilaahay halkan ku beeray aduu ma doorin aduu ma dooran ilaahay baa kuu dooray aduu ilaalintiisaad leedahay nafcigiisaad leedahay ku noolaashihiisaad leedahay ma lihid oo xaqu ma lihid inaad bixiso mujtamaca maanta ku nool waddanka dhammaantii hadday isku raacaan waddankaa inay wax ka wax ka mida ka bixiyaan dembi wey iska daa farti iska daa baarlamaan iyo maaragtaa maamul wax weeye qofka waddanyada dhaawaca qofka khaa'inka ah qofka waddankiisa khiyaama abaalgudkiisu muxuu yahay axibatii fi llah maanta haddii maaragtaa laga kireeyo etoobiya haddii laga kireeyo qayb ka mida oo la yidhaha konton sanaan kaa kiraynay ilmaha maanta dhashaa waa imise jir ilmaha maanta dhashaa maalinta waa konton jir maalinta ay caqdigu ka dhammaanayo ma ka dhaadhicin kartaa dhulkan etoobiya ma leh ma fahamsiin kartaa dhulkan etoobiya ma leh saddex boqoloo sano ayay u sacyinaysay siday u heli lahayd baddaacas iyo inay iyadu leedahay aaminsanta taasay aaminsanta had awowyaasheen iyo dadkii ka horreeyey ay ku fara adeegeen kontobaadkii markii ingiriisku badda cas ka soo degayey warqad baa laga saxeexay inaanu ku dhalin inaanu ku dhiman hadduu ku dhintayna inaan lagu aasin ee waddankiisa jusadiisa iyo meydkiisa waddankiisa uu ka yimid loo qaado waar fahamkaasi halkuu inaga maray odayaashaa wakhtigaa noolaa fahamkaa ay fahamsanaayeen qiimaha waddanku uu leeyahay maanta halkuu inaga maray tolow xaggeen u soconnaa axibatii fi llah dhul lama kireeyo sarwadiisaa la iibshayo lana kireeya waxa ka soo baxaya ayaa la iibiyaa lana kireeya laakiinse carada carada lamana kireeyo lamana iibiyo carada dadka ilaahay ku abuuray baa xaqule dadkaasaa maaragta isdhexlaya dadkaasaa ta tafiirka tafiir isku dhiibi doona hadduu ilaahay yidhaahdo in inaga inaga midihi inay ku faanfaanto in maaragta ajaanib iyo dad shisheeyey etoobiyaan in laga kireeyo dhulka oo lacag la dhaabsado inay ku farxaan sow doqonnimo mah sow caqlixumo mah sow garasho la'aan mah sow garaadaro mah waddanka adaa le adaa u dhimanaya adaa dhiiggiisa u bixinaya adiga ayaa laga rabaa inaad difaacdooda ilaaliso axibatii fi llah indhaha koran u qaadno adugu haddaad waddankaaga dhisan weydo haddaad adigu waddankaaga wax ka qabsan weydo haddaad adigu waddankaaga horumarkiisa iyo wax soo saarkiisa iyo qiimihiisa aad soo saari weydo ma cid shisheeyaad u dhiibi falastiin ku cibro qaado gase ku cibro qaado toddobiyo afartankii bay ahayd markii la soo dejiyey yuhuudda ee meelo kale intoo laga soo raray oo la soo ururiyey halkaa la soo dejiyey maxaa ka soo wareegay maanta sow kuma haysato sow sow maaragtaa naftoodii sow kuma waayin sow ma kumayaal kagama dhiman dee taasaan doonaynaa innaguna sowma konton sano ka bacdi in cusurkeenna la waayo cusurka soomaaliga in la waayo soo ma doonayno inaad maaragtaa ummad kale ay dhulkan ka talisaan doonaynaa sow ma taasaan ku faraxsannahay sow ma war waddankeena aan ilaashano aan tarawaadkiisa la soo baxno aan u fikirno wax mamnuucihi ma jiro intaad cid kale aad leedahaa soo saarto wuu soo hadduu soo saarana isagaale aduu meri kuguna soo noqon maayo
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
guud ahaan intaasi ayaannu ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad caawa ku maqasheen qodobo kala duwan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenna waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban sidaasi iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت